agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada hooloo dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug doctor suleymaan maxamed saalax uusoo ku qeybgali barnaamijka horumarinta walasaarowka beero iyo hooloya sheegay in yojiraan howlo dhaqato badan oo reer galmuduge oo daawooyinka hoolo si qaldan isticmaalayaan horta arrintaasi arrinta dhibaatada weyn ku hayso ummadda xoolo dhaqatada waaye daawooyinka waxaa lagu iibiyaa dukaamo la raashinka lagu iibiya ayaa sida raashinka loo iibiyaa qofku wuu imaanayaa wuxuu leeyahay daawadaas isii daawada nooceeda ma yaqaan daawada sardurkaa isiiuu leeyahay sardur waxaa la yidhaha daawo antibarasayl oo maqaarka hoostiisa xoolaha looga diro oo dhamiijada iyo gooryaanka dishaa la yidhaha daawadaas isiiuu leeyahay afkau ka siinayaa dhibta xoolaha waxaa waxaa kaloo jira dhibta xoolaha lagu dhayo inay biyaha ugu daraan dadka xoolodhaqatada ah qaarkood biyaha inay ugu daraan oo ariga cabsiyaan dhibtan waxaa loogu talagalay cayayaanka dusha ka saaran xoolaha ee nool ee shilinta iyo maxay ahaete isha qaniinka iyo waxyaalaha kaleete oo dusha ka cunaya inay layso aa loogu talagalay looguma talagelinba inay gudaha neefka gasho external use ayaa la yidhaahdaa waxay sameynayaan marka biyihii ugu darayaan neefkii marka waxawaaye wuu cabayaa wuu sumoonayaa suntiina waxay u gudbaysaa caanaha hilibka dhiigga neefkay gelaysaa neefka waa la qadanayaa sunti baa markaas la cunayaa ama waa la waa la maalayaa sunti baa la socota dhakhaatiirtuna hadda waxyaalahan oo kansarka soomaaliya kusoo batana waxay u sababeeyaanba daawooyinka xoolaha oo sida qaldan loo isticmaalo waxaa daawada waxaa ku qoran labaatan iyo kow beri ha isticmaalin hilibka caanaha ha isticmaalin intaas toddoba maalmood caanaha ha isticmaalin daawada ruucdeeba ku qorantaaba dhakhaatiirtuna cilmi way uleeyihiin saakay neef lasoo duray ayaa waxaa laga yaabaa isla saaka caniis in laga iibiyo shalay neef lasoo lasoo duray ayaa saaka hilibkiisii dhinaga kale agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada hoolo ee galmudug ayaa weliba uusa ku hadlay in wasaaradda iyo wadda in degmooyinka galmudug iyo kusuubii doonta goobo lagu helo daawooyinka hoolo iyo dhakhaatiir aqoon durugsagan leh xanuunada hoolo ka dhiyayaan marka dhibaatadaas aada u badan tahay sida qaldan ee daawooyinku reer reer xoolodhaqatu isticmaalaya wasaaraduna wacyigelinay ka samaysa tiimamay dirtay wacyigelinay ka samaysa mar walbaan dagaalkaa ku jirnaa waana ku guulaysan hadda inta badan oo dadka waan ka dhaadhicnay in ay daawada la tashtaan dhakhtarka ama ay ka kataan farmashiyaasha la aqoonsan yahay oo magaalo ku yaal magaalo kasta oo galmudug ka tirsan waxaa wasaaraddu ay ay ka furtay farmashi ay ka furtay farmashigaasu brivate waaye laakiin waa la gacan siiyey farmashiga oo waxa waaye hay-ado waxaa jira daawooyinka kig starka la yidhaahdo ama macnaha taakulaynta la yidhaha bixiya farmashiyaashaas la aqoonsan yahay daawada dadku xagga kataan suuqyada xoolaha oo kaleeto hadda suuqyo xoolaada laga dhisay galmudug suuq kasta waxaan ka sameynay waxaan ka sameynay farmashi dhakhtarna waa la geeyey marka arrintaasi dadaal wasaaraddu aada bay uga dadaashay haddana dadaalkii lagu taay holo dhaqatada ayaa inta badan isticmaalayan daawooyinka hoolo iyo ogoon aniinlahayna xanuunka markaasay tahaye hoolo